mashruuca biyogelinta ah iyo eelbiyoodka yoway ballanku targalay inay ku faa'iidaysadaan bulshada ka nool deegaanada godweyne maadaama meelasku jarta biyara sheedikowka mashruucaya weliba gubro ku hayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland xildhibaano ku tirsan baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanaha ku tirsan golo wasiirada jubbaland maamulka gobolka gediyo kan degmada dolow iyo qeybo shalduwan ee bulshada deegaanka geedweyne wasiirka wasaarada tamartiyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen yawey bowsa onkuu warbiyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug mashruucan deegaanada laakufuli iyo haan la fadow in hadda laku hirgeli si bulshada landeersii biyo ka filan waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladda jubbaland wasiirada kolliigskayga ah xildhibaanada heer federaal iyo heer maamulba guddoomiyaha degmada guddoomiyaha geedweyne isuduwayaasha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha maanta waxaan taagannahay mashruuc aan dhagax dhigayno oo biyogelin ah oo aan biyo u gelinayno iskuulka geedweyne primary school mashruucan wuxuu ka mid yahay lix mashruuc oo ay dowladda jubbaland iyada ay implement garanayso iyada ay hirgelinayso oo weliba intii hadda aan gobolkan gado joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay aan maanta annaga dhagax dhigayno annagana aan samaynayno waxaa sidanoo kaleeto laga samaynayaa mashruuc la mid ah degmada beled xaawo degmadan doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kaleetaa jira waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo webiga ilaa iyo afar kilomitr ayuu dhinaca inaga xigaa toddoba kilomitr ayuu dhinaca inaga xigaa halkaasaa laga qodayaa ceel ceelkaasi marka waxaa lasoo saarayaa system pipeline meeshan hadda aan taagannahay waa taangigii elevator tank taangigii kor u qaadnaa kadibna bayb baa lasii jiidayaa iskuulka ayuu geelayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo welibowse ballanqaaday in si degdega lan fuliyi doono biyogelinta iskuulka iyo deegaanka goodweyne ooya mashruucan fuliyaasa dowladda jubbaland usoona bulshada ankabaagi inay ku faa'iidaysadaan mashruucan biyogelintae sharaf bay noo tahay maanta inaan geedweyne dhaax dhigno biyogelin toddoba kilomitir oo webiga laga keenayo taasoo dowladda jubbaland ballanqaadkaay u samaysay ummaddeeda inay adeeg hufan u qabanaysaa wakhtiya waxaa jira ayna soo dhexgalay in fulinteeda lagu adkeed maanta ilaahay baa noo suurtageliyey inaan geedweyne dhaax dhigayno waan u mahad celinayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo wasiirka iskuduwaha iyo howlwadeennadeeda kale ee shaqada hufan u qabtay ummadda noogu bishaareeyey toddoba mashruuc inay ka fuliyaan gobolka beled xaawana aan markhaati ka noqonnay siday shaqadu u socoto geedweynena aan maanta markhaati ka nahay inta kalena aanu aragnay mashruucan ma aha ugu sawir in wixii soomaali looga bartay waayada dambe waa mid dhabaho la taaban kara mar dhowna natiijadiis ay soo baxayso berritana uu dhismihiina bilaabmayo shaqadii ceelkana ay bilaabanayso marka waxaad ummadda aad u qabanayso aada u dhaaratay wasiir sida kuwa qaarkood wax maaragtay ugu sawir iyo miidiyahayn dadka lagu qalbi loo bartay waxaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer jubbaland bu ugu baaqaynaa tani inay tahay wax la taaban karo horeen loo taabtay gobolka geda ayaa weliba uso kumidaya deegaanada anta badan saamayaasa abaaro wakhtiga kuleelaadka way banaa mashruucan biyogelinta usayaa kosiyeedeen anfaow bulshada ka nool deegaanadaas